bismi illaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu caweysi wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii caawa iyo darja waa been sabti ah bisha janaayan waa afar iyo toban sanadku waa labada kun iyo toddobiyo tobanka barnaamijka oo caawa idinka imaanaya stuudiyaha daljira magaalada boosaaso qodobada aad ku maqli doontaan dhegaystayaal waxaa ka mid ah in maanta afar kun oo booyadood oo biyo ah waa biyo tiro badan weeye aanu dadkeena meel kastoo ay joogaanba la gaarsiiyo sagaalka gobol ee puntlandba inaanu gaarsiino maalada meesha ka daran tahay lagu aadiyo dadkeennana aanu si yani joogto ah aanu ugu dadaalo madaxweynaha puntland cabdiweli maxamed cali gaas oo maanta daah furay wejigii labaad ee gurmadka abaaraha gobolada puntland waxaanu bilownay biyadhaan oo runtii hadda haraadku ugu daran yahay waddankaoo dhan isagoo ka jira gobolka mudug gobolka mudug degmada jakriiban iyo cadduunka dhulka saa uga rogan laamiga dhinaca bidixda ka jira markaaad usii jeedo dhinaca gaalkacyo oo cadduunka la yidhaahdo iyo jakriiban ilaa iyo yani maxaan ku leeyahay dhulkaas tawfiiq iyo dhinawda iyo dhulka kasii shisheeya ilaa iyo baanu waxaanu ka soo qaybinay hadeertaan saddex boqol oo booyadood guddoomiyaha guddiga gurmadka abaaraha puntland sheekh faahad maxamuud xaaji nuur oo isna aanu ka waraysanay howlaha gurmadka ee hadda socda waxaan ugu baaqaynaa dowladaha shisheeye ee faragelinta ku haya hannaanka doorashada inay faraha kala baxaan hormeeyaanna madax bannaanida dalka lana xaqiijiyo in doorashada ku dhacdo cadaalad iyo hufnaan maadaama ay dalka ka jirto abaar baahsan oo dad iyo dunyada saamaysay waxaan ugu horrayntii u qaylandaaminaynaa in gurmad deg deg ah loo fidiyo dadka tabaalaysan ee miyiga iyo kuwooda magaalooyinka musharaxiin madaxweyne oo warmurtiyeed ka soo saaray magaalada kambaala ee dalka yuganda ugana hadlay arrimaha doorashada doorka beesha caalamkana dhalilay gudoomiyaha baarlamaanka soomaaliya maxamed sheekh cusmaan jawaari oo mid jaban ku tilmaamay sharciyadda ay kusii shaqaynayso madasha wadatashiw wasiirka howlaha guud iyo gaadiidka ee puntland cabdirashiid maxamed xirsi oo ka hadlay arrimo quseeya gaadiidka iyo gaadiidleydaba xildhibaano baarlamaanka puntland ka mid oo maantay booqday saylada xoolaha magaalada gaalkacyo kana hadlay iyo isla xildhibaano kaleetoo baarlamaanka puntland oo iyaguna ka hadlay horkeeni la'aanta dowladda heshada caalamiga ah ee gasho qodobadaas iyo qodobo kaleo xiisa badan barnaamijka caawi daljira dhegeystayaal ku maqli doontaan anigoo cabdi cumar geediya idinla socodsiinaya barnaamijka caawa wuxuu idinka imaanaya suudiyaha daljira ee magaalada boosaaso ee u diyaar garoo mar kale iyo barnaamijkii caawa iyo dalja aan ku bilaabanaysaa qodobadaba ku dhegaysanayseen madaxweynaha puntland cabdiweli maxamed cali gaas ayaa maanta oo sabti ah daafuray wejigii labaad ee gurmadka abaaraha ee ku aadan gobolada puntland daafurka wejigaasi labaad ee biyadhaamiska gurmadka abaaraha ee gobolada puntland ayaa madaxweynaha waxaa ku weheliyey guddiga abaaraha puntland oo isugu jira mas-uuliyiin ka tirsan golayaasha dowladda puntland xubno ka mid ah hay-adaha biyaha tamarta iyo khayraadka dabiiciga ah ee puntland iyo waaxaha kale ee guddiga gurmadka abaaraha madaxweynaha ayaa sheegay wejigan labaad ee gurmadka abaaruhu inuu ka kooban yahay afar kun oo booyadood kaas oo loo qaybin doono dadka iyo dunyada abaarta iyo biyola'aantu ay saamaysay ee gobollada kala duwan ee puntland madaxweynaha oo hadal ka jeediyey daafurkaasi wejiga labaad ayaa yidhi waan islaamayaa dhammaantiin aad baan ugu faraxsannahay inaan ka soo qayb galo daafurka barnaamijkan wanaagsan ku aadan kahor abaarta iyo la tacaalkeeda waxaan agaa waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa hay-adda biyaha ee puntland basweyn iyo madaxdeeda sida wanaagsan u shaqeeya waxaan kaloo runta aad ugu mahadnaqayaa guddiga abaaraha oo ay arrintan ka wada shaqaynayeen in maanta afar kun oo booyadood oo biyo ah waa biyo tiro badan weeye aanu dadkeena meel kastoo ay joogaanba la gaarsiiyo sagaalka gobol ee puntlandba inaanu gaarsiino maalada meesha ka daran tahay lagu aadiyo dadkeennana aanu si yani joogto ah aanu ugu dadaalno wixii qaban karno baan qabanaynaa wixii laga tafdheeraada de ilaahay iyo iyo ciddii kale oo aanu waxla ka weydiisan karna anu la gaaraynaa laakiin anagoo kala dowlad ahaan inaan isku tashanno waxaan qaban karna aan qabanno dadkeena wixii aan badbaadsan karno aan badbaadsanno ayaa layna ka rabaa ilaahay waxaan ka baryaynaa sidaa dhammaantiin sheegteen inuu ummadda u gargaaro inuu ummaddan khayr qabo wanaagsan siiyo inuu colaadda iyo abaarta iyo kulli uu naga saaro ayaan rajaynaynaa waxaan rabaa marka barnaamijkani inuu sida loogu talagala u shaqeeyo qof walbaaba oo dhibaataysan reer puntlandna meeshiisa biyaha loogu geeyo ayaan rajaynaynaa insha allah waa mashruuc wanaagsan kulley waa faceka labaad baan u marinayaa dabcan faces dambo kale ayaa jiri doona ilaa inta ilaa xilli roobaad lama laga gaarayo ama abaarta uu ilaahay uu maarata naga dulqaadayo waa inaanu dadaal joogtaa iyo juhdi joogtaa meel kasta oo aanu biyo ka raadin karno ceel jabay oo la hagaajiyo wixii aan qodi karno oo aan qodno oo la socotaano annagu mar walba waxaanu ku dadaalayna jid iyo ceel dadku inay helaan biyana meel kastaoo aanu u aadi karno aanu aadno dadaal yani siyaasadda iyaday ka mid ahayd in waan ogeyn puntland dhirta ka jirta biyo la-aaneed marka in aanu ku dadaalno in in aanu la gaarno dadkeena meel kasta joogaanba ee biyo ku filan oo ka haqabtiri kara dhibta oomanaha ee dalka ka jirta waxaad sidoo kale ogtihiin in dad badan oo soomaaliyeed ay ka soo hayaameen gobolada kale ee soomaaliya etoobiya ka yimaadeen waqooyi ka yimaadeen koonfur ka yimaadeen dad badan oo reer puntland ahayn maanta ay puntland ku nool yihiin ay joogaan dadka puntland aad ugu mahadsan yihin soo dhaweynta wanaagsan dadka usoo dhaweeyeen waad aragteen idaacada ka fiirsateen waad aragteen waan malaynayaa dadkan dad wanaagsan weeye dad soomaaliyeed weeye soo dhib oo dhib yani ka soo cararayo oo miciinna soo biday haddaan reer puntland ah marka in la soo dhaweeyo mar walbaaba wixii anagu aan haysanana aan la qaybsano weliba iyaga aanu hormarino maadaama ay yihiin dad islaamahoo dhibaataysan marka taasna waa ku dadaalana insha allahu somaaliya sukaayo meel walbay joogaanba ama reer puntland ha ahaadaan ama kuwa ku dhowyimid ha ahdaane isku si baanu ula tacaalaynaa isku si baanu ugu gargaaraynaa isku si ayaanu anagoo wada jira aanu uga howlgelinaa insha allah aad baad u mahadsantihiin barnaamijka wanaagsan aad keenteen waa wadaynaa insha allahu alaftayguna waa waa soconayaa dadka waa dhex maraynaa waan ogaanaynaa xaaladhaba meesha aan maraysa iyo sida ay tahay marka khayr baan idiin rajaynayaa guul aad uad mahadsantihiin madaxweynaha puntland cabdiweli maxamed caligaas ayuu kacsi ahaa wuxuuna hadalkan ka jeediyey xaflad lagu daahfuriyey wejiga labaad ee gurmadka abaaraha waa tahay dhinaca kaleeto guddiga gurmadka abaaraha puntland ayaa iyana waxay weli ku howlan yihiin gurmadka taakule ee loogu gargaarayo dadka iyo dunyada abaarta iyo biyalaantu ay saamaysay deegaanada puntland guddiga ayaa toddobaadkii ugu dambeeyey taakulooyin gurmad gaarsiiyey deegaano badan oo puntland ah haatanna gacanta ku haya sahay gaarsiinta goobo badan oo kale gudoomiyaha guddigaasi gurmadka abaaraha puntland sheekh fuaad maxamuud xaaji nuur ayaa weliya xasan haykal oo dal jir ah wuxuu uga warramay arrimaha gurmadka ee haatan ay gacanta ku hayaan iyo taakulooyinkii ugu dambeeyey ee guddi ahaan ay gaarsiiyeen deegaanada abaarta iyo biyola'aanta ay ka jirto
annagu biyodhaanka waa wadnaa haddaan ku bilaabo gobolka sanaag gobolka sanaag maanta waa sabti waxa weeye sagaal maalmood ka hor ayaanu ka nimid oo runtii haylaan iyo sanaag meelo ka mid a aanu biyo ka soo dhaaminay waxaanu warbixin siinay habeenkii jimcuhu soo gelaysay madaxweynaha oo jimcahan hadda aynu soo dhaafnay kii ka horreeyey yacni sagaal maalmood ka hor markaas aanu sanaag kasoo noqonnay waxaanu ka warbixinay biyihii guddigu ay dhaamiyeen oo markaas ahaa laba kun iyo boqol iyo shan iyo afartan booyadood intaa kabacdi sideeddaa beri oonu hadda kala maqnayn madaxweynaha xilligii aanu warbixinta siinay waxaanu bilownay biyodhaan oo runtii hadda haraadku ugu daran yahay waddanka o dhan isagoo ka jira gobolka mudug gobolka mudug degmada jikriiban iyo cadduunka dhulka saa uga rogan ee laamiga ee dhinaca bidixda ah ka jira marka aad usii jeedo ee dhinaca gaalkacyo oo cadduunka la yidhaahdo iyo jikriiban ilaa iyo yani maxaan ku leeyahay dhulkaas ee tawfiiq iyo dhinowda iyo dhulka kasii shisheeya ilaa iyo baanu waxaanu kasoo qaybinay hadeertaan saddex boqol oo booyadood oo biyo ah hawdka nugaaleed iyadana sidoo kaleeta ayaa looga soo qaybiyey boqol booyadood oo biyo ah baanu u dirnay ciidka hadeeray ka socotaa oo shala galabtiimku waxay ku jireen degmada burt degmada galdogob boqol iyo konton booyadood baa iyadana ciidka laga dhaaminayaa marka yacni intaas hadda aan kuu sheegayo ilaa iyo maxaan ku leeyahay biyaha intaa la eg ayaa qaybna la qaybiyey qaybna qaybteedu socotaa runtii abaartuna waddanka waa jirtaa dhulka la isugu guuray oo hadda barwaaqada ah ilaahay ha noo barakeeye runtii waxa weeye hadda abaari dhulkaas kama jirto laakiin xooluhuna hadda biyo badan ma cabaan laakiin dadka wuxuun haraado dhulku hadda waa dhul oomana ah way iska jiraan ilaa wadan beerka u dhiman laakiin dadkii masalan gobolka mudug ba ha u darnaadee iyo dadkii looga guuray sanaag iyo haylaan iyo karkaar iyo bariga qaybtiisa biyodhaan bay u baahan yihiin shaqada biyodhaankuna si fiican ayaan hadda u wadnaa insha allahu tacaala waana wadaynaa waayahay maadaama guddigii aad tihiin wararka naga soo gaaraya deegaanka lagu magacaabo dharkiin gobolka sanaag odayaasha oo nala soo xiriira maanta waxay sheegayaan in halkaasi dad gaaraya ilaa iyo saddex boqol iyo toddobaatan qoys ay soo xaroodeen oo abaar daran ay halkaas ka jirto marka deegaanadaasi maxaa idinkaga qorshaysan deegaanka dharkay waa deegaankii hadda aanu biyaha kasoo qaybinay buu kamid ahaa baraagaha qol iyo dharkayn iyo dhulkaas waa dhulkii aanu hadda biyaha laga soo qaybiyey oo sheekh yaasiin cabdullaahi iyo maxamed xamari iyo ay soo mareen oo aan kuu sheegayo dhulkaas runtii aad baa looga guuray oo laakiin waxaa jira xaasaskii iyo carruurtii iyo baa laga tegey arrintaas waa jirtaa marka anagu dee sidayada hawsha aan wadnaa waa biyodhaan dadku raashin bay u baahan yihiin daaway u baahan yihiin laakiin annagu waxaasoo dhan wax kama qaban karno tabarta koobnaanteeda daraaddeed marka dhulkaas biyihii ugu badnaana waa kasoo dhaaminay ilaa wada beerka u dhima haddeerna biyodhaanka weli waa wadnaa waaniga kuu sheegaya oo hadda aanu ku bilownay mudug labadiisa dhinac oo cadduunka iyo ciidda labada ah iyo hawdka dhugaaleed oo dad fara badan ku harsan yihiin ayaanu biyaha intaa la eego faraha badan u dirnay dhulkana dee annagu talantaali baan u wadaynaa oo hadba meel inaan tagno ayaanu biyodhaanka ka wadnaa marka dhulkaas waa dhulkii hore aan usoo marnay dadka waxaan ugu baaqayaa inay guddiga gurmadka abaaraha ay maxaan ku leeyahay siday awalba ugu gurman jireen ugu gurmadaan oo dadku mas-uuliyadda iska qaadaan dhanka kale dadka raba inay abaaraha ka gurmadaan oo wax qabtaan oo isla iyaguna wax qabta waa fiican yihin laakiin waxaan leeyahay waa inay magac samaystaan magaca gurmadka abaaraha waa guddiga iyaga ayaa ku shaqeeya accownaan leenahay oo aanu ku leenahay buruugta accownno waxaan leenahay sahal iyo ii dahabka ah accownada guddiga gurmadka abaaraha ee sahalku waa accownka sahalkahi waa afartan iyo saddex afartan iyo afar toddobaatan iyo toddobo numberka sahalka ah gooliska isaguna waxa weeye furuhu waa lix numberkuna waa boqol kow iyo toban laba boqol laba iyo labaatan yani hal hal hal labo labo labo accountka io dahabka ah waa konton iyo labo saddex boqol soddon iyo saddex taleefonka io dahabka ah waa labaatan iyo shan sagaashan iyo sagaal toddobaatan iyo toddobo accownada gurmadka abaaruhu waa kuwaas accownadaasaan anagu leenahay marka runtii waxaan la yaabay maanta oon magaalada soo galay baabuur baan ku arkay magaalada dhex maraysa oo leh accownno sheegaysa oo leh guddiga gurmadka abaaraha aad baan ula yaabay nambare aanan garanayn anigu marka nambaradaas baabuurtaasu ay sheegayaan waa la yaabay mana aha kuwii guddiga gurmadka abaaraha guddiga gurmadka abaaraha waa kuwa hadda aan idiin sheegayo marka de qofkii wax qabanaya ama ciddii wax qabanaysa waa inay magac samaysataa magaca gurmadka guddiga gurmadka abaaraha annagaa ku shaqaynaynay wadanay dawladda mandate noo siisay shaqada noo dirtay marka runtii waan la yaabay markaan maanta maqlay marka dadka waxaan leeyahay hadday dadkaasu dee dad mas-uuliyiin oo la yaqaana yihiin kolley anugu garan mayo ee waxaa loo bahaya inay magac saxa samaystaan laakiin ma aha accownadaasi accownada guddiga gurmadka abaaraha marka dadka waxaan leenahay insha allahu tacaala ha la dadaalo dadka ha loo gurmado qofkii wax qabanaya waxa qabto laakiin magac saxa ha samaysto qofku magac khaldan inuu sheego waa khalad waxaan marka dadweynaha u sheegaya ku dhaqan magaalada boosaaso accownada baabuurtaasu ay sheegayaan ma aha accownadii guddiga gurmadka abaaraha waa laga yaabaa dad kaloo mas-uuliyiin o anigu aanan garanayn inay leeyihiin laakiin guddiga gurmadka abaaraha accownadiisu waa kuwa aan hadda idiin sheegay marka caqabadooda ugu weyn waxa weeye shaqada unbaa haddeer naga tan badan ma ogiye wax kaloo mushkiladii ma jiraan wallahi niyow de anagu qofku ma og tahay wuxuu raba uu iska samayn karaa keliya waxaan diidaynaa oon dadka mas-uuliyadda na saaran waxa weeye inaan dadka u sheegno inaysan accownadaas guddiga gurmadka abaaraha oo aniga oo sheekh fuaadi aan madaxda ka ahay uusan lahayn marka dadkaas waxaa la rabaa inay magac kala samaystaan marka accownada guddiga waa la yaqaanaa dadkuna waa la yaqaanaa annagana waana la yaqaanaa marka annaguna de iskama soo bixin ilaa abaartii hore aan shaqaynaynay hawshan runtii culimmadii waddankaana a de wasu xilqaanay dawladduna mandate bay noo siisay shaqadaasna waa kusoo wadnay marka waxaan leeyahay dadka way dadaali karaan wax bay qaban karaan qof baa qaban kara koox baa qaban karta mushkilad male laakiin waa inay magac saxa samaystaan marka dadka iskale baabuurtaas iclaaminaysana waxaan leeyahay yani arrintaa iyadaa ha ka fiirsadaan annaga mas-uuliyadana saaran waa inaan dadka u sheegno inaanan akawnada annaga ah guddiga guddiga gurmadka abaaraha maadaama lagu iclaaminayo annagu inaanan lahayn cidda iskale waxaa la rabaa magaceeda saxa inay sheegato sheekh fahad maxamuud xaaji nuur gudoomiyaha guddiga gurmadka abaare ee puntland ayuu kaasi wuxuu u warramayay xasanayga barnaamijku caawi dashi dhegeystayaal waxaad naga maqlaysaan mawjadaha fm ee daljir iyo internetka oo aad naga dhegaysan kartaan radio daljir dot com barnaamijku caawa waxau idinka imaanaya suudiha daljir ee boosaaso haatana kambaala qaar ka mid a musharaxiinta u tartamaya jegada madaxweynenimada soomaaliya ayaa waxay warmurtiyeed ka soo saareen magaalada kambaala ee dalka uganda kaasay uga hadleen arrimo badan oo quseeya doorashada soomaaliya iyo doorka beesha caalamkaba musharaxiintaasi soo saaray warmurtiyeedka ayaa kale ahaa madaxweynihii hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed madaxweynihii hore ee puntland cabdiraxmaan faroole iyo ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya saacid musharaxiintaasi ayaa hadalkooda waxa ay ku sheegeen beesha caalamku inay xilligan faragelin xoogan ku hayso arrimaha doorasho ee soomaaliya loona baahan yahay inay gacmaha kala baxdo una dayso danahooda soomaalida waxaana sidoo kaleeta ay ka hadleen xaaladaha soomaaliya ka taagan oo abaartu ay ugu horrayso haddaba idinkoo maqli doona qaar ka mid a hadalla ay jeediyeen musharaxiintaasi marka hore ila dhegaysta qodobadii warmujeedkaasi ay soo saareen ay ka koobnaayeen annagoo ah musharaxiinta madaxweyne ee hoos ku qoran waxaanu si wada jir ah u soo dhaweynayna doorashada guddoonka golaha shacabka soomaaliya islamarkaana u hambalyeynayna guddoomiyaha iyo labada ku-xigeen ee la doortay warmurtiyeedkan waxaanu dhammaan ummadda soomaaliyeed xildhibaanada labada aqal ee la doortay iyo ciddii kale ay khusayso ugu baaqay kow in ay wax walba ka horumariyaan maslaxadda dalka danahooda gaarka ana ka horumariyaan danta guud meelna iska dhigaan aragtida xun ee qabyaaladu leedahay labo in xildhibaanada qaranku ay maanta dalka ku sanadad bixiyaan u doorashada xilka madaxweyne mas-uul ka saari kara dhibaatada iyo maamulxumada ragaadisay horumarkii iyo rajadii ummadda kana ilaashaan in xilka madaxtinimada dhaqaale loo adeegsado saddex waxaan ugu baaqaynaa hay-adaha amniga qaranka iyo taliyaashoodu inay dhexdhexaad ka ahaadaan hannaanka doorashada dalka afar si dhibaatooyinka dabiiciga ah iyo burburka qarannimo looga baxo waxaan soo jeedinaynaa in marka hore ilaah loo noqdo guud ahaanna la iscafiyo laguna dhaqaaqo dib u heshiisiin guud oo ka heergasha soomaaliya dhammaanteed shan waxaan ugu baaqaynaa dowladaha shisheeye ee faragelinta ku haya hannaanka doorashada inay faraha kala baxaan xurmeeyaanna madax bannaanida dalka lana xaqiijiyo in doorashada ku dhacdo cadaalad iyo hufnaan lix maadaama ay dalka ka jirto abaar baahsan oo dad iyo dunyada saamaysay waxaan ugu horreyntii u khayra dhaaminayna in gurma deg deg ah loo fidiyo dadka tabaalaysan ee miyiga iyo kuwooda magaalooyinka iyo tuulooyinka dowladda federaalka maamul goboleedyada hantiilayaasha iyo qurbajoogta soomaaliyeed hay-adaha samafalka caalamiga waxaan ugu baaqaynaa in deg deg inay deg deg isugu taagaan waxtarkoodana ay laba jibbaaraan si loo yareeyo dhibaatada iyo waxyeelada taagan dowladaha soomaaliya taageera annagoo ugu uga mahadcelinayna waxtarkooda joogtada ah waxaan weydiisanaynaa inay arrintaas abaaraha gurmad deg deg ah ka geystaan si gaar ah waxaan culimaadudiinka uga mahadcelinaynaa gurmadka ay ka wadaan deegaamada qaarkood waxaanuna weydiisanaynaa inay ballaariyaan toddoba waxaanu aada uga xunnahay khilaafka siyaasadeed ee ka taagan maamul goboleedka galmudug waxaanu ugu baaqaynaa in arrinta si nabad gelye ah oo waafaqsan dastuurka maamul goboleedka lagu dhammeeyo wabilaahi tawfiiq
waxaad dhegaysanayseen qodobadii warmujiyeeda ay soo saareen musharaxiin u tartamaya jegada madaxweynenimo maantay saxaafadda kula hadlay magaalada kambaale ee dalka uganda haddaba intaasi kadib qaar ka mid a musharaxiinta soo saaray warmurtiyeedkaasi ayaa hadallo kooban ka jeediyey madasha shirkoodaasi uu ka dhacay oo ahayd magaalada kambaale ee dalka uganda madaxweynihii hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed ayaa hadalkiisu wuxuu ahaa sidan dhowrka bil waxaan joognay oo ku aadan arrimaha soomaaliya iyo doorashooyinka intaas kadib waxaan rabaa ujeedada ugu weyn waxay ahayd in la helo aragti midaysan oo mas-uuliyiinta u tartamaysa xilka isku wajahaan marxalada hadda la joogo oo muhiimka ah. waxyaabaha sida gaarka looga hadlaya waxaa ka mid ah fursaddan iminka fursad qaali ah oo looga faa'iideeyo shacabka soomaaliyeed oo aanan lumin danadeed danada yimaado siyaasad fag iyo istaraatiijiyo ballan qaadi karta inuu fuliyo siyaasaddaas ka wanaagsan sidaas oo kale waxaa aada looga hadlay in baarlamaanka iyo sanadkaba ama qabalka sare lagu booriyey xidnaha labada kole inaysan fursaddan ka beerfarayn shacabka oo ay doortaan mas-uul munaasab ah marxaladda la jamaalinka sidaas oo kale waxaa aada looga hadlay sida arkeysiga arrimaha abaaraha oo culayskoon ku dhacay dalka in dadka soomaaliya dadka waxaysta ama dowladda hanubada ama ganacsatada iyo dadka ajnabiga ah taageeraan meelaha caalamiga ama qaybka ay ka qaataan in la badbaadiyo dadka soomaaliya noloshooda marka mar walba marka inaan dhameeyo aadaad mahadsantii madaxweynihii hore soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed ayuu kaasi xab sidoo kale isna waxaa halkaasi hadal kooban ka jeediyey madaxweynihii hore puntland cabdiraxmaan sheekh maxamed faroole waxaana hadalkiisii u ahaa sidan warmurtiyeedka waxaa ku qoran oo maslaxa caam ah oo labadan dhinac ah dhinaca doorashooyinka iyo ilaa iyo qayb kasoo saaro dhinaca wanaagsan ay ku dhamaato iyo dhinaca aan lagu baaqayno ummadda soomaaliyeed intay waxhaysata iyo dowladaheedaba waxaa dhammaan goboladiin oo dowladda dhexe iyo beesha caalamka soomaaliya taageerta macahayadahooda samafalka in dhibaatada soomaaliya jirta si deg dega loogu gurmado oo ummadda la caawino bay ka saab bay ku saabsan tahay labada qodob weeye qaybta siyaasadda waktiga maanta la joogo oo koorxoogooda la saaran yahay doorashadii qaybada dhacday aan aada uga bogaalinayno sida ay u dhacday ee golaha shacabka guddoonkiisii la doortay sida wanaagsan loo doortay isbadaynimadu ku jirto aan aada bogaalinayno kolihii kale oo aqalka sare ah sanadkana oo anagu aan kamid ahayna soo dhow yahay marka soo dhamaystiro maalmaha anadan iyo garaada aan ku jiro in iyadana sidoo kale uu nabadgeliyo iyo ilaahagiisa uqaadiyo si wanaagsan kii madaxweynahana uu ku xigi doono dadaaranka annagoo mas-uuliyiin soo ahay soomaaliya kasoo qayb gallay raakayana ay yihiin dadkii roadmapkii soomaaliya saxiixay oo soomaaliya ka saaray kumeelgaadkii laakiin aan si u helin kumeelgaadkii marka laga baxay inay wadankii hirgeliyaan daraamka iyo wixii soo shaqeeyeen waxaanu maanta uga ujeedinayna ummadda soomaaliyeed oo lugta ku leh ama iyagu go-aan kale inay doortaan madaxa nagu kuma taala midkeedka annagana doorta waxaa ku yaalla qofkii loo garto oo ilaahayna u garto idinkuna aan istiraacdan oo ka dhici kara inaad u doorataan inuu soomaaliya ku hogaamiyo afarta sano soo socota isla markaasna iyadoo wada jir la yahay wixii hadda jooga oo wax tari kara ama ha ahaadeen ganacsato ama ha ahaadeen dowladaha gobolada in dhibaatada dadka lala qaybsado ama deera gudaha ka yimi dhibaato weyn baa jirtay dhibaato weyn baa jirtay rog yarna waa ka hadlay insha allahu tacaala ilaahay roobku inoo soo radimaya saynu arki jiray oo dhibaato markii aasito inoo gargaari jiray laakiin caadada ay roob heli jiray bisha abril iyo wixii ka dambeeya ahaan jirtay madaxweynihii hore ee puntland cabdiraxmaan sheekh maxamed farol ayuu kaasi ha waxaana kasoo horreeyey madaxweynihii hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed waxaana hadalladan ay ka jeediyeen shir saxaafadeed maanta ay ku qabteen magaalada kambaale ee dalka uganda ugana hadlayeen arrimaha doorasho soomaaliya waa tahay guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya maxamed sheekh cusmaan jawaari ayaa war qoraal ah oo xafiiskiisa ka soo baxay wuxuu ku sheegay xilligan inaysan sharci ahayn sii shaqaynta madasha wadatashigu taasoo la asaasay xilli sii horraysay ayna ku midaysan yihiin madaxda maamulada iyo kuwa dowladda dhexe ee federaalka jawaari ayaa warkiisan qoraalka wuxuu ku sheegay xilligeed inuu dhammaaday madashaasi hadda kadibna aysan lahayn awood sharciya ay ku shaqayso waxaana hadalkan uu yimid maalin kadib markii madashu ay soo saartay waray uga hadlaysay muranka baarlamaanka galmudug ee ku saabsan xilka qaadis madaxweyne haddaba muuse cali jaamac oo ah sharciyaqaan ayaa weriye xasan haykal wuxuu uga warramay xilligan oo mid ahaan ay dhisan tahay hay-adihii dastuuriga ah ee dowladda federaalka sharciyadda shaqee madashu waxay noqonayso
arrintaas waxaan u arkaa horta jawaari waxaan u malaynayaa inta hadda dadka nool oo aqoonta shuruucda taqaan ama ku takhasusay ayuu tobanka qof oo jooga soomaaliya ayuu ka mid yahay in shuruucda iyo qawaaniinta aqoon fiican ula weeye dee arrintaas sida uu u gartay oo uu u yiri weye waxa weeye yani madashu waxay ahayd muasasa ama hay-ad ay dhisteen niman dana gaara leh wakti bayna kusoo dhaafeen waktigeediina waa dhammaaday sharciyad iyo qawaaniin iyo waxay haysatayna ma leh marka hadda yacni arrintii waktigoodii wuu dhammaaday waktigii qabsadeenna wuu dhammaaday marka arrintaas hadday dhammaatay ma jiri kadho ummadana ma lagu silugoyn karo wax oo dibindaabyo oo ummadda mataqaana lagu shirqoolana in lagaga shaqeeyo waa xaaraan maaragtay ummadduna way diiday shuruucda iyo qawaaniintu dalkuna waa diideen waayahay maadaama guddoomiye baarlamaan la doortay iyo guddoomiye ku-xigeenadoodii oo dhowaan ayagana la doortay madasha maxaa xilligan keenay in ay yidhaahdaan kulan ayaan khadka taleefonkan ku yeelan ku yeelanay guddoomiye jawaarina uu beeninaya haatan waxaa keenayaa horta nimanka madasha samaystay waa niman raba inay dadka afduubaan oo xog ay ku haystaan awoodii dalka marka waa u martay marar badan bay u martay laakiin marakan way way qaldameen maxaa dhacay ummadii doorashay samaysay baarlamaankii madaxdiisii baa la doortay hayaan baa waxaa loogu jiraa in dawlad soomaaliyeed oo marxalada dhibtan dadka ka saadha la sameeyo iyagana waxay rabaan xukunkii inay kusii nagaadaan marka way waa waa waa way way way qaadan la-yihiin in adduunkii uu isbedelay in marxaladii iyo waktigii ay isbedeleen in duruufihii ay isbedeleen oo ummaddu ay leedahay baarlamaan hoggaan leh marka waa waa nasiib daro maaragtay weli inay meeshii taagan yihiin maaragtay waayahay sharciyan iyo dastuuriyan marka la eego marka madashan baarlamanka maxaa qorshe ah oo ay kasoo saari karaan arrintan waxay kasoo saari karaan qodobka ugu horeysa oo ah wax la dhaho madal inaanayan jirin maba jidhaba mana shaqayn kadho shuruuc iyo qawaaniin ay ku fadhiidana maleh saacaddan laga bilaabo golihii xeer dejinta oo ah haykalka ugu sarreeya dalka soomaaliya sharci ahaan oo dooran doono madaxweyne madaxweynehaasna xukuumad dooran doono wadankana sidaa loo wadi doono yani saldhigii iyo beeskii siyaasadda iyo qawaaniinta iyo shuruucdii dalkii baa taagan madax buuna leeyahay marka madax kale oo doc socon kadha oo xaaraani ma jiri kadho haddaan daciifnimo ayan ka iman hogaanka baarlamaanka maanta loo doortay xaggooda haddayan haddaan ducfi ka iman oo iyagu ayan u ogolaan suurtagal ma aha in laba hay-adood ay hal wadan ka wada dhisnaadaan oo isku mataqaanaa oo oo oo hogaankii iyo shuruucdii iyo qawaaniintii dalka maamulaya suurtagal maaha baarlamaankana ummadda dooratay waana qodob dastuuri ah haykal kuwan xun oo madasha la yidhahdana ma ahayn arrin dastuuri arrin farsamo ah oo niman dana gaarale ay samaysteen bay ahayd intii ay u socon kadhib waa u socotay laakiin waktigeedii waa dhammaaday hadda maxaa la fili karaa baa is leedahay oo isbedel ah oo dhanka hogaanka dalka uu ku iman doonaa baa is leedahay maadaama ay ku muuqdaan waxyaabo badan aqoon-yahana aad tahay walaada doorashadan sidii laga malaynayo uma dhicin oo isbedel weyn oo dadka niyaayiro geliyey baa kasoo baxday waxaana rajaynayaa haddii saa lagu sii wado ilaa hadda baarlamaanka sida lagu doortay waxa weeye si dadku ay raalli ka yihiin oo rajadii dadka iyo aragtidii dalka iyo dareenkoodii iyo waxaa iskeenay sidii ay u dhaqmeen nimankii xildhibaanadii cusbaa oo loo doortay baarlamaanka ayaa iswaafaqay haddii sidaa lagu sii socdona ummadda rajo weyn bay leedahay in isbedel u yimaado oo madax kheyr qabta oo dalkan dhibta iyo dib u dhaca iyo yani jahawareerka haysta ka saara annagana ilaahay waa u baryaynaa in uu takaan iyagana salo siiyo annagana mataqaanaa uu ilaahay gacan nagu siiyo laakiin waxaan ku sheegayaa doorashadii dhacday hadda oo guddoonka baarlamaanka rajo fiican ayaa ka muuqata mana laga malaynayn runtii oo waxa lalahaa yani maadaama madashu ay dadkan iyadu soo dooratay wax iyaga ay rabaan baa soo baxaya laakiin wax kalaa kasoo baxay meesha muuse cali jaamac waa sharciyaqaan ayuu kaasi wuxuu u warramayey xasan haykal barnaamijku caawidasha dhegeystayaal waxaad naga maqlaysaan mawjadaha fm daljir iyo internetka aad naga dhegeysan kartaan radio daljir dot com barnaamijka caawa waxaa idinka imaanaya suudiha daljir ee magaalada boosaaso wasiirka howlaha guud iyo gaadiidka puntland cabdirashiid maxamed xirsi ayaa waxauu ka hadlay gaadiidka puntland iyo gaadiidleydaba wasiirka ayaa soo hadal qaaday doorashada iskaashatada gaadiidleyda puntland oo uu sheegay inay muddo dhaaf tahay waxaana dhinaca kaleeto uu ka hadlay gaadiidleyda iyo wadayaasha baabuurta intaba shir jaraa'ida uu ku qabtay garowga ayuu wasiir cabdirashiid maxamed xirsi uga hadlay arrimahaasi waxaana hadalkiisi u ahaa sidan
waxaan rabaa maanta inaan halkan shir-saxaafadeedkan kaga hadlo dhowr qodob oo ku saabsan dhammaantood gaadiidka iyo howlo la xiriira shaqooyinkiisa arrinta koowaad aan rabo inaan ka hadlaa waxaa weeye iskaashatada gaadiidleyda oo la gaaray xilligii isdoorashadooda mas-uuliyiinta gaadiidka iskaashatada madaxda u ah oo xilligoodu yahay saddexdii sanaba inay mar isdoortaan ayaa waxaa la dhaafay xilligii doorashadooda ku aadanaa duruufo jira awgood sidaa awgeed waxaan maanta shir-saxaafadeedkan kaga hadlayaa doorashada iskaasatada gaadiidleydu in loo muddeeyey xilliga doorashada mas-uuliyiintoodu in au dhici doono insha allahu haddii ilaah yidhaahdo bisha maarso kowdeeda maalin arbaco ah laba kun iyo toddobiyo toban doorashadaas aan u cilaaminayna inuu ka dhaco xarunta gaadiidka ee magaalo madaxda garowe sidaa awgeed waxaan dhammaan ku wargelinaynaa guddiyada kala duwan ee iskaashatada gaadiidka iyo mulkiilayaasha gaadiidku inay usoo diyaar garoobaan muddadaas aanu u qabannay oo ah bisha maarso kowdeeda doorashadii inta ka horeysa muddadaa inta laga gaarayo waxaa laga rabaa cid kasta oo u tartamaysa xilkaas iyo mas-uuliyadda baaxadda leh inay macluumaadkeeda iyo siifiyadeeda ay soo gudbiyo ugu dambeyn bisha labaad shan iyo labaatankeeda waa inay soo gaarsiiyaan xafiisyada wasaaradda howlaha guud iyo gaadiidka arrintaasi waa arrinta shirkan loo qabtay arrinta labaad oo aan rabno inaan ka hadalno waxaa weeye dhammaan odayaasha aan laysinka lahayn waxaan uga digaynaa in cid aan laysin haysan ayaan wadi karin gaadiidka noocyadiisa kala duwan arrintaas oo aan muddo badan ka hadalnay waxaan ku wargelinaynaa cid kasta aan laysin haysan isla markaasna gaadiid wadata in haddii la qabto laysin la-aan iyagoo gaadiidkii drive garaynaya inay la kulmi doonaan ganaax iyo ciqaab xarig ah sidaa awgeed cid kasta oo laysin la-aan ah waxaan u aqoonsannahay inay tahay dilaa dadka ku talagalay inay laayaan mana la aqbali doono sidaa awgeed cid waliba waa inay goosataan laysin waa inay laysinka xafidaa waa inay mar allaale markii looga baahdo laga heli karaa arrinta saddexaad oo aan rabo inaan halkan kaga hadlo waxaa weeye waxaynu la soconnaa in dalka soomaaliya badankiisa abaar kulule ay ka jirto dad iyo duunyana culays badani ou ka jiro ilaah baa inaga saaraya isagaana saari jiray inta lagu jira xilligaa adag gaadiidka ka soo gala gobollada ee daabulaya xoolaha waxaan halkan maanta ka soo jeedinayaa in si taxadar leh ee loogu kaalmeeyo laguna saacido xoolaha dhibano ay sidaan wax shuruud ah oo hawl socodsiintooda iyo daabulidda xoolaha iyo dadka tabaalaysan gacanna lagu siiyo laguna gargaaro gaar ahaan waxaa hadda aada u badan sidaan xogta ku hayno gaadiidka ka imaanaya gobollada waqooyi ee xagga somalilaanta inta lagu jiro xaaladdaas gaadiidkaas cid kasta oo ay khusayso waxaan faraynaa in si bini aadamnimo leh soomaalinimo leh darisnimo leh loo xamaaneeyo loona soo dhaweeyo wax shuruuda oo hakinaya oo dhibaateysanaya dhibaataynayana ayaan marna la kulmin inagoo u dhimribayna dadka tabaalaysanee soomaaliyeed gaadiidka daabulaya arrinta afraad oo aan rabo halkaan aan maanta ka soo jeediyo waxa weeye oo aan ku wargelino aan ku wargelino gaadiidleyda sidaad la socotaan waxa waayahan lagu hawlanaa baraha kontaroolada in la geeyo database-ka gaadiidka wixii daatada ku jirana lagu kontaroolo wixii aan ku jirina markaa daato la geliyo iyadoo ujeeddada laga leeyahay ay tahay in la kontaroolo kow canshuuraha dalka labo laysinka hadda aan ka soo hadlaynay taargada waxaa la helay gaadiid badan oo sita taarga been abuur ah candhamaydlo sita taargo maxaa la dhahaa saabun qubays arrintaasna iyadana kontaroolada ayaa la gelin doonaa ilaa hadda kontaroolka koowaad ay ka bilaabatay waxaa weeye kangaroowe kontaroolka canshuuraha kontaroolka laysimada kontaroolka taargooyinka iyo sugidda ammaanka dalka qodobadaas ayaa looga dan leeyahay in database-ka la geeyo kontaroolada sida boosaaso gaalkacyo garoowe iyo burtinle arrintaas oo gaadiidka u sahlaysa meesha ay xarumaha waaweyn ka dooran jireen stiikarada in gaari walba wixiisi u ka qaato insha allahu kontaroolka ou markaas xilligii canshuur bixinta ugu soo galo aada iyo aada baan ugu mahad celinayaa dhammaan kasoo qeybgalayaashaasi saxaafadeedkan iyo saxaafaddaba aada iyo aad baa umahadsantihiin
wasiirka howlaha guud iyo gaadiidka ee puntland cabdirashiid maxamed xirsi ayuu kaasi hab waa tahay xildhibaan burhaan aadan ow cabdi oo ka mid a xildhibaanada baarlamaanka puntland ayaa sheegay muddo dheer xukuumadda puntland golaha baarlamaanka inaysan horkeenin heshiisyada caalamiga ee gasho xildhibaan burhaan ayaa si gaara waxa u tilmaamay muddadii uu madaxweynaha ahaa cabdiweli maxamed cali gaas jamaal faaraxdan oo waraystay xildhibaan burhaan ayaa weydiiyey waxa ay yihiin heshiisyadaasi baarlamaanku horkoonidooda uu tabayo
waxa madaxweynaha dowladda puntland sheegay oo uu yiri qabtay annaga haddaanu nahay baarlamaanka puntland saddexdii sano oo tegey oo xilka aanu annagu haynay cabdiweli madaxweynaha puntland ka ahaa wax waxqabad iyo wax heshiisa oo soo galay iyo wax waxqabad oo aanu aragnay oo qabtay oo baarlamaanka uu horkeenay ma jiro baan u sheegaynaa shacabka puntland dalad iyo daaqilba
xildhibaan baarlamaanka waxaa muddo ayaad maarata ahaydeen baarlamaanka puntland tan iyo xilligii loo doortay madaxweynaha gaas xilka madaxtinimada intaasna wadanka waa joogteen wax badan oo dowladdu qabatayna waa muuqdeen mashaariic tiro badan oo puntland laga qabtay dhinaca magaalooyinka waa jiraan jidad baa la sameeyey maxaan ku rahdaa waxbarashada haddii la fiiriyo horumar dhinaca siyaasada dhaqaala waxyaabahaas waxyaaba la qabtay weye sida dowladdu ay sheegtay haddana waa tii madaxweynuhu ka dhawaajiyey hadda marka maxay tahay diidmadaada ku aadan anagu waxa la qabtay ma jiraan maana arag maxaad ka wadaa waxaan ka wadaa waxa waxa la qabanaayo madaxweynuhu inuu mashaariicda soo diyaariyo iyo banaynta xukuumaddu dhexe u leeyihiin sida dastuurka puntland qabo inay keenaan soo diyaariyaan si isagoo raacaya dastuurka puntland kabacdina wixii intuusa intaa la qaban in la keeno weeye la keeno weeye baarlamaanka la hor keeno weeye laakiin waxaan baarlamaankaba la hormaynin oo iska aan waxba jirin oo hadda dekada boosaasood oo kalaa ka mid a waxbaa la qabtay baa laleeyahay dekada boosaasood heshiis baa lala galay waxbaa laga qabtay suuq mudow haddana mid kaloo suuq mudow waa la rabaa in laga qabto oo beena wixii la qabtay sacuudiga waxbaan kala soo heshiino mashaariic baan kala soo heshiin wixii laga soo heshiiyey meeye baarlamaanka baa loo keeno waxaan baarlamaanka puntland la horgeyn waxbadan lama yidhaahdo mada dadka shacabka reer puntland waxaan u sheegaynaa waxaa laga waxau qabtay cabdiweli ma jiraanin iyo wuxuu annaga noo keenay iyo waxaanu ka qornay midna ma jiraanin heshiisyadu mar- heshiisyadu markii heshiisyadu markii lasoo galo een, muddo ayay qaataan oo process dheer bay galaan soo inay jidka kusoo jiraan suurtagal maahan idinku aad ka hortegdegaysaan hadda kuwii hore saddexdaas sano baarlamaanka hortiisa aanu ku su-aalnay mashaariicdii iyo heshiisyadii aad soo gashay keen oo intaa idacadaha ka sheegaysay waa keenayaa buu nagu leeyahay waxa uu hadda dadka u sheegaya buu anaga noo sheegay annagu marka madaxweynaha wuxuusan isagu qabinna saari mayno ee waxaan anagu beer oo aanu ka samaynaynana ma jiraanin laakiin waxaan u sheegaynaa shacabka puntland dibad iyo daakilba madaxweynuhu wuxuuna qabtay nama tusin annaguna ma arag baarlamaanka puntland isagoo xeerka iyo dastuurka raacayana hal heshiisa uu baarlamaanka puntland warkeena ma jiro intaasaan u sheegaynaa annagu shacabka puntland soo idinku waxaan marka kaloo sheegaynaa eh, dalka iskadaa taase oo dhanka abaaraha ka dhacay madaxweynihii dalku ahaa xamar buu iska fadhiyey marba meel buu ka degayey hal abaara kama qaybgelin wuxuu ku bixiyey male waxaan kaloo u sheegaynaa dadkii gobollaa guuray gobollo kale u guuray talag shidaal laguma bixin wa- waxa weeye wasiiradii ma canaanan shirkadihii ma canaanan wax- waxqabta ma oran intaasoo kambeli baa dalka jooga intaasoo shirkadood baa jooga intaasoo waxa weeye ganacsatada jooga xitaa dadka u gurmada oo waxbixiya oo kontribution waxa la yidhaahdo ma- ma usan samayn
dawladdu soo tii marka waxa uu qabtay anagu ma aanu aragno xildhibaan muraad dawladdu soo tii hal milyan oo dollarna ku deeqday maaha ee guddiyo kala duwan oo ilaa iyo madaxweyne ku-xigeenkiina een, ee guddiyo la sameeyey intaasoo guddiyo dawladdu ku wada jirtay oo gobollada la marayo biidhaanka laga waday soo maaha wax lagu bixiyey ma jirto bishii hal eh, halkan milyan oo dollar bishii waxaa loo qorsheeyey ba ba ba ay soo gaadhay golaha xukuumadda markaa dabagalay arrintaa Eh, shan bilood weeye diraacdiyo diraacdu shan bilood bay noqonaysaa iyo bishiiba laba eh, laba boqol oo kun oo dollar ha lagu bixiyo sheeko ah boqol kun baa markii u horreysay la bixiyey baa igu maqaabaa in la ma- in la bixiyey ma ayna ogeynay waa la bixinaya iyadoo la yidhi baa igu dambeysay dee Laakiin waa laga laca- dee qaadaya.
lacagta baarlamaanku ma maamulo xukuumadda maamusho soo maaha lacagtaasu waxa lagu bixiyey abaaraha ma jirto boqol kun baa la sheegay maalintii la bixinaya baa la yidhi eh, maalintii boqol kiila inuu hirgelay in kale lama cadayn karo laakiin meesha lagu bixiyey xaggee tahay halkan milyan oo dollar baa la sheego cidda bixisa joogta ugu dambayntii ra- ugu dambayntii ra'yigan adigu aad ku hadlisa xildhibaan ahaan yaa kula qabo kalo xildhibaanada lixdan iyo lixda xubnoodba waa qabaanay fikradaas waxa weeye waa- anigu wada afkaygaan ku hadlaya laakiin waxa weeye, haddii la weydiiyo nin sheegi kara cabdiweli heshiisu baarlamaanka keenay hag- li- lixdan iyo lixda xubnood heshiis cabdullahi keenay cabdiweli intuu soo galay baarlamaanka hor keenay uu leeyahay waxaanan qabtay nin sheegi karaa ma jiro oo cad oo oo indhaha la saaray ma jiro nin keeni karaa ma jiro xildhibaan burhaan aadan ow cabdi oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka puntland ayuu kaasi ahaa wuxuu u warramayay jamaal faaraxadan dhinaca kale timudanayaal ka tirsan baarlamaanka puntland ayaa maantay booqday saylada xoolaha ee magaalada gaalkacyo waa mid cusub oo dhowaan la dhisay muran badanna uu ka dhashay kaasoo u dhexeeya puntland iyo galmudug sayladaasi oo haatan dhammaystiran ayaa xildhibaanadu markii ay booqdeen kadib waxay la hadleen warbaahinta xildhibaan cabdixakiin macalin daahir oo ka mid ah xubnaha baarlamaan ee sayladaasi booqday ayaa hadalkiisi wuxuu ahaa sida bismi illahi raxmaan raxiim saaka waxaanu een, kormeer kusoo fidinay dhammaan meelihii een, een, een, magaalada lagu habeynayey sidii xerada dayaxa oo hawsheedii ilaa boqol guri ilaa iyo toban guri oo kale ay ka socdaan xaafado oday weyn way dhammaadeen iyagana in albaabada loo furaa dhiman waa horumar weyn oo la gaaray hadda waxaan dhex taaganahay waa sayladii sayladii soomaaliya ee gobolada dhexe dhammaan magaalada gaalkacyo la yidhaahdo waa magaalo shan santraal ah oo loo baahan yahay in wax kasta oo soo mara weliba eh, sayladan waxaa loogu talagalay waa xoolaha nool xoolaha nool macnaheeda marka la leeyahay waxaa looga baaraandigey oo maskaxdii iyo caqligii ka dambeeyey ee aada ugu mahadsan yihiin oo soomaaliya oo dhan weliba la rabaa inay u mahadnaqdo waxa weeye meesha aan ujeedna hadda waa meeshii loogu talagalay in xooluhu kala duwan nooc kastoo ay yihiin geel iyo cari iyo lo iyo wax kastoo ay yihiin inay inay nastaan oo harsadaan waxaa kale oo gadaasheenna waxa weeye waasooyinkii biyaha ay ka cabayeen oo weliba loo kala habeeyey in geela iyo ariga iyo loda ay ka cabaan meelihii baabuurta looga rarayeyna waa naga dambeeyaan guryihiina waa ujeedaan waa dhamaystiran yihiin taas macnaheedu waxa weeye soomaalidu waxay tiraahdaa markii geela loo heeseeyo wala suubay seera waa u badan oo ah macnaheedu dhammaan dadkii xoolaha intii laga soo raro beledweyne ama meel ka shishaysa si loo soo waday boosaas la geenayey oo maxjarka la geenayey in halkan iyagoo ku nastay oo biyahooda cabay oo harsaday oo ilagaalkacyo waa magaalo udhaxaysa dhammaan soomaaliya oo dhan dhinac kasta ay tahayba waana meel soomaalidu u dhaxaysa awalba sidii lagu yaqaanay iyagoo biyihii ka cabay iyagoo xoolahoodii xoolihii daaqay iyagoo cayilay in baabuurta laga saaro halkaasna waxaa waxaan oran lahayn dhammaan dadkii ama markii hore taageersanaana waa ku mahadsan yihiin dadkii xoogaa islahaa faruurta qaniinayana waxaan kasii jeclaan lahayn inay hadda ilaa hadda waxa la dhisay waa wax ummadda u dhexaysa berrina ummadda o dhan baa ku wada adeeganaysa inay iyagana hadda shaqada dhinacooda ka qabsadaan haddana waa ujeedaan oo xaaladuhu boqolkiiba boqol weeye meeshaan waxyaalo yaryar baa hadda waxaa moodaa in yaryar inay dhiman yihiin laakiin boqolkiiba sagaashan waa dhammaystiran yihiin wabilahi towfiiq xildhibaan cabdixakiin macalin daahir oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka puntland ayuu ka asiixab sidoo kaleeto isla xildhibaanadii booqday maalinta sayladda xoolaha magaalada gaalkacyo kana hadlay waxaa ka mid ahaa xildhibaan cabdulqaadir faarax bootaan waxaan isna hadal uu jeediyey uu ku abbaaray arrimahan soo socda
waxaan aad iyo aad ugu mahad celinaynaa idaacadda iyo barnaamijka puntland oo markasta ku dadaala inay la socdaan xaaladaha waddanka jira haddii ay horumar tahay iyo haddii ay abaar tahay iyo haddii ay dhibaatooyin kaleto oo dad abuuray ay ka mid tahay sidaa dhaqdhaqaaqaas oo dhan adala socotaan aad iyo aad baan marka hore idinka mahad celinaynaa halka waxaa taagan aniga iyo cabdixakiim cali daahir iyo cabdulaahi faalax guuleed waa xildhibaano saddex iyaduba run ahaantii halkan markii la dhisayey dad badan baan aan caqligoodu keenin in halkan laga dhisi karayo saylad xooluhu ay ku nastaan oo biyo ay ka helaan oo caws ka helaan oo nolol ka helaan si ay iyaga oo markaa cokan oo xoog leh ay u gaaraan maxjirka boosaaso iyo meelaha dekedow laga dhoofinayo marka dadkii sidaas qaday maanta waxaa indhahooda uu shan ah ay u xaqiiqo ah in sayladii ay iminka dhamastir ku dhowdhowdahay barkadaheedii samaysan yihiin xafiisyadeedii samaysan yihiin meeshai xooluhu ay markay cabbaan ay ku nasan lahaayeen ay ay diyaarsan tahay sayladda tan waa saylad soomaaliya oo dhan u furan xoolaheeda oo dhan oo aan ula gaara xoolaheeda aan u furayn ummadda soomaaliyeed oo ganacsatada ah oo xoolaha ka ganacsata dhinac ay tahayba iyo gobol ay tahayba waa saylad loo diyaarshay in ay xoolaha ay keenaan oo ku kala iibsadaan oo dabadeedna ay ku nasiyaan oo lagu caqeelo oo xooluhu aysan neefka ka soo beledweyne baabuurka laga soo saaro si u saaran yahay uusan boosaaso uusan u gelinin maxaa yeelay waa kun iyo maxaan ku idhaha siyaado kilomitr caqlina ma aha markaas tan dadka oo dhan bay u siman tahay wax puntland xoolaheeda iyo keligeed ay ku aqdaaminayso ama ay ugu tala gashay inay xoolaha puntland ka soo baxa keliya loo sameeyey ma aha sidaas weeye halakani iminka waa dhammaystiran tahay wax yar baa naashnaasha u haray dhawaa waxaan rajaynaynaa haddii alla idmo in ay la furo oo waxa ka dhiman la dhammaystiro taas waxay ka mid tahay horumarka ku soo kordhay gobolka mudug ee puntland ah tilaabada ay qaaday ay ka horumarinayso xoolaha laga ganacsanhayo oo soomaaliyeed meel kasta ha u socdaan ama ha ka yimaadaan waa horumar loogu talagalay waa horumar xoolaha lagu noolaynayo qofka ka ganacsanhayana xoolihiisi uu xoolo tayale oo naf leh oo xoog leh uu ku geyn karayo suuqyada caalamka uu ku geyn karayo weeye sidaas darteed waa in sidaas loo fahmo waa in sidaa loo qaato dadkii ku fakerey oo halakan maxaan ku idhaha saylad laga sameeyo ku talagalay dowladda puntland bay ahayd dowladda puntland oo ku talagashay in alle intii laisku dayey in been laga sameeyo la hor istaago waxaa ka xoog batay qadiyadii dawladdu hadafkii ay ka lahayd qadiyadii ummadda reer puntland ay maxaan ku ka aaminsanaayeen baa baa ka xoog batay iyadii baana ay ku dhammaatay kuna soconaysaa haddii aan la yidhaahdo waxaan aada ugu faraxsannahay ummaddu inay telefishinada ka aragto meelay joogtaba waxaan ku faraxsannahay in kii hore oo haata diidanay uu ku qanci karayo wuxuu ku qancay dhihiisa inuu inuu ka arki karayo waanu aada iyo aada ugu faraxsannahay boqolkiiba boqol waanu kusoo dhaweynaynaa cid alla ciddii ganacsata xoolood ah oo soomaaliyeed oo halakan xoolaheedii ku nasinaysa markay boosaas u wado haddii aan la yidhaahdo iyo maxjirka weyn halkan waa saylad maxjir ma aha waa saylad dadku maxjir wax saasay ku sheegaan maxjirkay sayladuna saas uga kala duwan yihiin xildhibaan cabdiqaadir faarax bootaan oo ka mid a xildhibaanada baarlamaanka puntland ayuu kacsi xab waxaana sidoo kale kasii horreeyey xildhibaan cabdixakiin macalin daahine oo isna ka mid a mudanaasha baarlamaanka waxaana maantay ay hadalkan jeediyeen kadib markay ay booqdeen saylada xoolaha ee magaalada gaalkacyo barnaamijkuna waa caawiyo daljir oo idinka imaanaya suudiyaha daljire boosaaso gabagabadii barnaamijka caawiyo dasheen dhegeystayaal ku guda jiraaye deegaanka dharkeyn oo ka tirsan degmada xingolool ee gobolka sanaag ayaa ka mid a meelo laga soo sheegaya abaaro xoogan inay ka jiraan tuladaasi waxaa ku soo xarooday qoysas ka kooban saddex boqol iyo toddobaatan qoys oo xoolo dhaqata ah sida ay noo sheegeen dad deegaanka ah oo nala soo xiriiray haddaba dadkaasi nala soo xiriiray waxaa ka mid ahaa faarax cali guuleed iyo siciid axmed cabdalla oo ka mid a odayaasha deegaankaasi waxaana xasan haykal ay uga warrameen xaaladaha abaarada deegaankaasi ka jira iyo dadka soo xarooday
meesha waxaanu ka hadlaynaa um- abaar baa ka dhacday waddanka soomaaliya khaasatan meeshaan joogno baa adduunka de annagoo intaanu ka warhayno meelaha gobolada ama sanaag ahato ama bari ha noqotee maamulada dhexdooda ungolada ku jira oo sanaag baa deegaanka lagu yahay ma garatay waxaa dhacay abaaro dee soomaaliya ay dee u dhan oo aan macnaha la odhan karin meeshaasa ay khaas u tahay baa ka dhacay ma garat khaasatan tuuladan aan kuu sheegayno dharkeynka oo ka tirsan xingalool waxaa ku soo hoyday saddex boqol iyo toddobaatan qoys oo ummadda joogta oo ku hoos nooli tahay laba kun iyo sagaal boqol oo qof oo xoolo dhaqataa roog yuraami ah oo xoolo dhaqataa xoolihiina ka dhammaadeen waxna ka hayaameen waa garta marka maxay tahay waxyaabaha ugu daran ee marka hadda iyo baahiyaha aadka u daran ee jira deegaanka jira baahida ugu weyni waxa weeye degaan ma lahayn oo dee meeshaan kusoo uratuulay ahaayeen yar aqal soomaali bay wateen aqal soomaali baan uga dhistay tuulada goonaheeda hoy la-aan iyo cunto la-aan iyo biyo la-aan fiig male tuuladu biyo male berkedu waa maran yihiin biyo iyo baad wax allaale waxay ku haystaan nama jiraan
waayahay ma jiraan marka hadda ilaa iyo dad abaartaasi daran ee deegaanka ka jirta wax ku noqday ama soo xarooday abaartu siday waxa weye waxa weye waxay ka kaliftay inuu dadku bukoodo fuda biyo cudur la yiraahdo ku dhaco dumarada uurka ahi ay dee ubadkii ka qubtaan oo macnaha ilmihii ka dillaaco macaluul ah biyo la-aan iyo raashin la-aan intaba ayaa meesha dee uun ka muuqda markii aad eegto dhex gasho dadkaas waaya ma jiraan wax tallaabooyina la qaaday ama gurmad dadkaasi loo fidiyey haka ha ka timaado hay-ado ha ka timaado dawlad ha ka timaado maamul ama ha ka timaado ganacsato ma jirtaa maya ma jiraan hay-aduhuna ma yimaadaan maamulada kama shaqeeyaan xoolo dhaqatay ahaayeen beer waxau ahaa xoolaha xoolihiina saasay ka noqdeen wixii u hareena waxbaa ka hayaamay dadkaa meesha laysuu keenay aan cid allaale cid wax u geysataa jirin wey waaya marka hadda xaaladooda nololeed waa sidee xaaladooda nololeed xagga cudurrada dee kaga yimi baahidu keentay iyo baad iyo biyo la-aan intaasaa ugu adag inta hadda haysa wax dee mar haddii biyo la waayo nolol ma jirto wax la quuta markii la waayo nolol ma jirto wax maamula oo macnaha xilif ka saaray wax u keenay ma jiraan ama dhex maray mina ma jiro waaya idinka ka odayaal ahaan maxaa tallaaba aad qaadeen marka haddii xaaladda islaas tahay
waxaan anaga odayaalka ahaan tallaabo qaadnay baabuur baan u qabanay shidaal baan ugu shubnay waa soo ururinay maalmihii hore dee un curquul biyood booyad meelahaas adigu dee aanu isku dardarnay baa jira iyo ururinta aanu meel aad aada isugu keenkeennay baan anagu xawla qabanay
waxaanu awoodno oo kale oo aanu haddana ku qabanaana ma jiraanin waayahay marka een ugu dambeyntii hadda marka maxaa talaa soo jeedinaysaan muxuu yahay marka een baaqa aad diraysaan baagaan gelina waxa weeye caalamka waxaanu een u sheegaynaa ummaddaa soomaaliyeed oo labada kun iyo toddoba boqol oo qof ah een kana kooban hooyo ahaan aqal soomaali een saddex boqol iyo toddobaatan qoys ah waxay u baahan yihiin gurma degdeg ah een cidkii cid kasta oo islaama oo ummaddaa daraynaysa oo islaamnimo ku daraynaysa ayaanu baaq ugu direynaa inay si degdega wax usoo gaarsiiyaan waa gartay magacaaga walaal saalax cali guuleed aye saalaxow maxaa intaas ku diri lahayd ee, sa- intaa waxaan ku dari lahaa walaalow dadkaa soomaaliyeed oo siciid kuu sheegay laba oday baanu nahay annaga hawshii waxay nagaga dhamaatay oo ardayda ku dhamaatay xoog iyo wixii aanu haynaba inaanu meel isugu keenno waa sidaa uu kuu sheegay noloshooduna serious bay ku jirtaa dadka ilaahay abuurada u haya ilaahay baana ka saari kara waxa kan waaya qoysaskan marka xaggee ka kala yimaadeen waxaa dadkaasu wuxuu u dhashay dadkii dhulka joogay waxna abaartaa ku qabsatay waanu soo ururinay magaalada kooneedaanu ka dhisna keenay wax baaga iyo wax biyaa iyo wax daawo ah midna ma haystaanin cidina uma maqna ceelna uma qodno weeye cid kasta oo daninaysa oo islaama waxaan u weydiinaynaa inay gurma degdega la soo gaaraanin waaya deegaanka een ma yimaadeen guddiyada gurmadka abaaraha ee dawladda u ixsaartay walaalow anagu tuulaanu joognaa wax hadeer gurmada oo yimi ma jiraanin dhulkana maamulada labada maamulba way naga fog yihiin maamulka puntland baase sheegta meesha wax allaale waxay u qabteen iyo wax kasoo gaaray minama jiro xaaladdu sida tan haddii ay sii ahaato neef xoola ah oo ku dhow ma jiro wax haddii uu xareena wixii babbaa la geeyey ma garata dee xaaladda serious weye ilaahay baa nolol haya anaguna hadeer xaaladdu rajaxumaan baa jirta olgaaliyo ummadda hadeer joogta dhulka magaalada tuulada aanu joogno tuulo yar bay ahayd dadkaana waa isugu keennay wixii ay haysid aanu dhex gallayna wuu marnay magaaladiika waaweyn magaalo waliba hawsheedu dee dhul maamul ka jiro maaha dawladi joogto dadka waxay soo jafjafayso nin waliba wixii uu helo isaga unbaa meeshiisa u taagan diye marka anagu waxay nagu kaliftay inaanu warbaahinta u sheegno oo kaga hadalno dadka ugana qaybo geyno ciddii islaama oo danaynaysa oo wax baxsanaysa waxaanu rajaynaynaa ilaahay baa ummadda abuurtay ilaahay inuu ka saaro oo raxmad u keeno oo raxmad ay helaanin maadaama maamul jiro oo dawladeed oo aan u qayrinay wixii aanu qayrinayna waxba nala ku awoodi waayeen ee ku tari waayey dee ilaahay baanu u ciirsanaa ilaahay mooyaane cid aanu wax weydiisanayna ma jirto kuwaasi waxay ahaayeen faarax cali guuleed iyo siciid axmed cabdalla oo ka mid a odayaasha deegaanka dharkeyn oo ka tirsan degmada xingolool ee gobolka sanaag waxay u warramayeen xasan haykal barnaamijkan cawaysnimo caawi dadjira haatan dhegaysanaysa ee caawa intaasi ayuu kaeg yahay anugoo cabdicumar gedeed la socodsiinayay barnaamijka caawa wuxuu idinka imaanaya suudiya daljira magaalada boosaaso tan iyo kulan dambe waxaan idinka tegayaa nabadgelyo